الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هدي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحاaبه ومن تبعهم بإحsان إلى يوم الدين أmا bعd waxaa noogu dambeeyey dersigii shalay salaada jamaacada ah oo uu soo yidhi وaصalaaة الجamاcaةi sunaة مؤkadaة وعalى الmaأmuumi أn yanwiya الئtimaama duuna اlimaami imaamka waajib kuma ahan ayuu soo yidhi inuu niyeysto laakiin hawaabkiya uga xidhanoo hadduusan niyeysan hawaab jamaaco heli maaho salaad fardiyay ka noqonay salaadu hal salaada ayaa jirta oo ay waajib ku tahay imaamku inuu niyeysto oo uusan u ansaxayn hadduusan niyeysan waa salaada jumcada salaatuljumuca salaatuljumuca mogta infiraad kuma ansaxdo marka hadduusan niyeysanna munfaridu noqona marka asaga waajibay ku tahay jumcada inuu niyeysto waa halkaa salaada waxa waajib ku ah waa marka la yidhaahdo lagu socdo qowlka ah jamaacadu waa sunno sideedaba waa qowlkaas marka la leeyahay imaamka waajib kuma ahan laakiin haddii lagu socdo qowlka ah qowlkii markii ugu dambeeyey aan sheegnay oo culummo badanna ay rajaxeen oo ah waa fardul cayn hadda waa ku dembaaba hadduu niyeysa diido waa ku dembaaba hadduu niyeysa diido salaadiisu munfariday noqone laakiin kolleyba waa ansaxe laakiin jumcada hadduusan jamaaco niyeysan maba ansaxaydaba iyadu ilaa munfarid kuma ansaxdee munfarid kuma ansaxdo masale kalean halkaas ku daraynaa masalada kale waxay tahay maa yutraku bihi ljamaaca maxaa jamaacada lagu gaaraa qofku goormaa la dhihi karaa jamaacadii waa soo gaaray jamaacadii waa soo gaaray waxay yidhahdeen culummada shaaficiyadu waxaa la dhihi karaa qowlkooda muctamadka ah waxaa la dhihi karaa qofku jamaacadii waa soo gaaray haddii imaamka intuusan salaamta koobaad uusan salaamo naqsan hadduu salaada xirto allaahu akbar hadduu yidhaahdo xataa yuu fariisan yuu fariisan hadduu rabo imaamkii salaamtii koobaad assalaamu calaykum intuusan dhihin hadduu yidhaahdo allaahu akbar oo maruu sii fariisan rababa assalaamu calaykum uu yidhahdo jamaacadii waa haleela jamaacadii waa haleela haddii lagu yidhi macnaheedu maahan inaad la mid tahay qofkii salaada awalkeeda joogay salaada awalkeeda fadiilo gaaraha ku soo arooray oo xadiis xasana ahlucilmiga gobol qawiyeeyeen waxaa ku soo arooray qofka afartan salaadood oo isku xigta takbiiratulixraam soo gaara oo imaamku markuu allahu akbar yahay jooga laba baraa'a u sugnaatay baraa'atun min annaar wa baraa'atun min annifaaq labadaasuu ka beri noqdaa waa wax weyn jamaacada markuu soo gaaro oo la yidhahdo jamaacadii waa soo gaaray toddoba iyo labaatankii darajo waa leeyahy laakiin toddobiyo labaatanka darajuu leeyahay qofkii salaada awalkeeda joogayna toddobiyo labaatan uu leeyahay darajaadkan isla ekayna yidhahdeen labada darajo islama eka iyadoo cadadkii ay ka sinan yihiin oo laleeyahay kanuna jamaacu ku tukaday kanuna jamaacu ku tukaday ayaan haddana fadligu isla ekayn fadligu islam ekayn qowlkaas waa qowlka jumhuurtu ay qadciyaan shaaficiyadu xataa xanaabiladuna qowlkaas waa qabaan oo ah in takbiiratulixraam hadduu xirto qabla tasliimati اluulaa uu jamaacadii soo gaaray laakiin shaaficiyada gabola waxay qabaan hal ragca ugu yar wax jamaaca lagu soo gaaro wuxuu leeyahay shaarixa weynee sharxay kitaabkan abushujaaca kifaayatulakhyaarka taqyudiin abubakar ibnu moxamed ibnu cabdilmu'min alxisni markuu halkaas joogo wuxuu leeyahay wa qaala alghazaaliyu laa tudraku ljamaacatu ilaa biidraaki ragca wax hal ragca ka yar jamaacada laguma soo gaaro hazaali ayaa leh moxamed ibnu moxamed ibnu moxamed abuxamid alghazaali aslu rawdada marka waa ku daciifiyey nawowi wuxuu leeyahy shaad daciifa weeye qowlkaas uu leeyahay wuxuu yidhi taqyudiin qultu wamaa qaalahu alghazaaliyu jazama bihi alfuraaniyu maahan ghazaali keliya aimo badan oo kalea sida qabaanoo shaaficiyaa oo furaaniyu ka mid yahay sidoo kale waxaa soo raray rushiikh alarajiili oo wuxuu ka soo raray can ilmaraawaza culummada marwasiyiintaahuu ka soo raray waxaa sidoo kale soo raray alqaadi xusein can caamati اasxaab shaaficiyada agarkooda buu ka soo rarayba laakiin meel kale wuxuu ku yidhi alqaadi xusein oo haddiiba laydhaha qaadiba laydhaha loo jeedo shaaficiyadu qaadiga markay joogaan furuucda alqaadi hadday yidhaahdaan waa qaadi xusein haddaan usul fiqi la joogin usul fiqi markay joogaan markaas maahan qaadi xusein laakiin haddii fiqigoo la joogo qaala alqaadi ay yidhahdaan qof kale maahan waa qaadi xusein qaadi xusein sidaasuu ka soo raray asxaabta shaafici hal ragca inay ugu yartahay inta jamaacada lagu soo gaara laakiin wuxuu yidhi sidaasba ha ahaato walow dakhala jamaacatan fawajadu imaam falow dakhala jamaacatun fawajadu limaama fi lqacdati akhiira hadday jamaaca masaajidka soo galaan oo fadhigii ugu dambeeyey ay arkaan imaamkiioo jooga waxaana nidhi hal ragcaa jamaacada lagu soo gaara ataxiyaadkii ugu dambeeyayaana imaamkii ku jiraa falmustaxabu an yaqtaduu bihi waxaa sunna inay asaga ku xirtaan maxaa dhacay lianna haadihi fadiilatun muxaqaqatun jamaacadaas hore inaad wax ka soo gaartaa waa fadiilo la hubo falaa yatruku liqtidaa'a bihi fa yusaluu jamaacatan aaniya intay iska daayaan yidhahdaan war kuwan waa dhammaysteen salaadii oo taxiyaadka ugu dambeeya ay joogaan jamaaca dambe oogi maayaan may oogayaan maxaa dhacay liannahaa fadiilatun mawhuumatun jamaacada dambe fadiiladeedu waa wax la ismoodsiinayo ee wax xaqiiqa maahan ee fadiilada jamaacada ku soo aroortay waa jamaacada hore saasay leeyihiin shaaficiyadaas alqaadi xuseen wey waxaa dhaha wayajuusu waxaa bannaan an ya'tama inuu ku daydo alxuru qofka xortaa bilcabdi addoonka qofka ninka ragga oo xorta ah waa ku xidhan karaa salaada nin addoon ah wakadaalika gabadha xortaana waa ku xidhan kartaa gabadh addoon ah wayajuusu waxaa bannaan an ya'tama inuu ku xirto ku daydo alxuru qofkii xorta ahaa bilcabdi addoon inuu ku xirto ayaa bannaan wlbaaliqu wayajuusu waxaa bannaan an ya'tama inuu ku daydo albaaliqu qofkii qaangaarka ahaa bilmuraahiqi mid qaangaarka ku dhowaaday qofkii qaangaarka ahaa salaada waa ku xidhan karaa qof saqiir ah laakiin qaangaarka ku dhow oo mumayis feecan oo qaangaarkiiba ku dhow ah imaam wa ka dhigan karaa oo imaamkii oo sabi aan qaangaarin laakiin muraahiq ah salaada waa ku xidhan karaan dadkii qaangaaray walaa tasixu qudwatu rajulin bimra'atin walaa tasixu ansixi maydo qudwatu rajulin nin inuu ku daydo bimra'atin haweeney nin inuu haweeney ku daydo ma ansaxaydo oo ma bannaana oo haddii uu xataa ku xirto ma ugu xirmaydo nin haweeney inuu ku xirto ma bannaana qur'aanka iyo xadiidka intaba waa laga fahmaa aayaad badanayna u deliishadeen xadiiska bukhaariyana uu xoog badan lan yuflixa qowmun wallow amrahum imra'a iyo adilo badan oo kale ayuu taqyidiinku soo arooriyey ma bannaana walaa qaari'in walaa tasixu qudwatu qaari'in marka fiiri ninka laba qof uusan ku xidhan karin mid waa haweeney salaadda inuu ku xidhtaa ma bannaana kan labaadna waa khunhaa mushkil qof khunha ah oo kunsaha gabal waxaa jira amaaraad iyo calaamada inta la fiiriyo qofka labeebshaha ah oo rag iyo dumar miduu yahay aan la oqoon calaamaad inta la fiiriyo waxaa jira lagu xukmiyo mara inta calaamada la fiiriyaa waxaa la xukmina inuu gabar yahay marna calaamadaha inta la fiiriyaa ninnimo loo xukmina laakiin mid waxaa jira aan la xukmi karin oo lagu wareero oo aan calaamadiisu caddayn kaasaa waxaa la yidhahdaa khunha mushkila la yidhaha nin kuma xidhan karo imaam nin uma noqon karo maxaa yeele inuu dumar iyo in kale lama kala yaqaan marka labuusan ku xidhan karin raggu waa dumar iyo khunha mushkil khunhuhuna labuusan ku xidhan karin mushkilkaahu khunhaha laftirkiisu labuusan ku xidhan karin khunho kaloo mushkil ah kuma xidhan karo ilaa mid dumara lama yaqaanin midna iyo qof dumara labadaas kuma xidhan karo labaa ka mamnuuca khunhaha khunho kaloo mushkil ah iyo haweeney labadaasaa ka mamnu raggana labaa ka mamnuuca waa imra'atun iyo khunho mushkil ah gabadha qof walbay ku xidhan kartaa iyadu salaada khunho mushkilaay ku xidhan kartaa gabarhay ku xidhan kartaa ninay ku xidhan kartaa alla u waasiciyey baabka iyada walaa qaari'in walaa tasixu qudwatu qaari'in qof qaari ah inuu ku daydaana ma ansaxaydo biumiyin qof ummi ah maxaa loola jeedaa qaari halkan waxaa loola jeedaa man yuxsinu lfaatixata qof faatixada wanaajinayo si sax u akrinayo saasaa loola jeedaa qaari markan qaari'a halkan waxaa loola jeedaa man yuxsinu lfaatixata sharxa idin dhigaya ibnuqaasimka man yuxsinu lfaatixata saasaa loola jeedaa marka qaari waa qof faatixada si saxa u akrinayo oo laxni jeli ah oo macnaha dhimaya aan la imaanayn markuu faatixada akrina qof marka faatixadii yaqaan ma ansaxaydo inuu ku xirto biummiyin ummigana maxaa loola jeedaa man laa waxaa loola jeedaa man laa yuxsinu lfaatixata saasaa loola jeedaa oo waa qof xaraf ama shad faatixadii ka miduhu dhima oo macnihiiyaba isbedela faatixadiiu qalda marka ummiga kaasaa loola jeedaa wa huwa man yuqilu bixarfin aw tashdiidatin min alfaatixa waa kana sharax waa qof dhimaya xaraf amase shad ayuu dhimaya shadku waa xaraf adde qofkaasaa loola jeedaa marka ummi waa qofaan faatixada si saxa u aqrayn qaari'na waa qof faatixada si sax u aqrina waa marka baabkan la joogo marka qof faatixadii saxaya ma ansaxaydo inuu salaada ku xirto qof faatixada qaldaya laxni jeli ah oo macnuhu isbedelayo laxni jeli ah oo macnuhu isla bedelayo walaa tasixu ma ansaxaydo qudwatu qaari'in qof qaari'a inuu ku daydo biummiyin qof ummi ah wa ayu mowdicin haddana wuxuu rabaa inuu ka hadlo imaamka iyo ma'muumka salaada isku xidhanaya meeshay kala taagan yihiin goormay salaaddu iskugu xidhmee goormaysan iskugu xidhmayn taasuu ka hadla wa ayu mowdicin meel kasta mowdicaasoo wa ayu mowdicin meel kastoo salla u ku tukado ayudaa mubtadaa waana shardiya sallaadaasa ficlu shardigiiyo isagaana jumladaana khabarkiiya wa ayu mowdicin meel kasta oo sallaa uu ku tukado huwa shaqsigii fiihi soo qadaro mowdica dhexdiisa uu ku tukado ka bedela markaas filmasjidida filmasjididana waxaa laga bedela fiihida aan soo qadarnay ayaa laga bedela oo raabidkii dhammaa ah ee ayudaas u laabanayay wa ayu mowdicin meel kasta oo sallaa qofku uu ku tukado fiihi mowdica filmasjidi masaajidka dhexdiisa uu ku tukado bisalaati alimaami jaar majruurkaanna waa la xalaynaa raabitan xaala uu yahay midkii xiraya salaatahu salaadiisa bisalaatilimaami imaamka salaadiisa ku xiraa fiihi damiirkana waxaad u celine masjidka jaarmajruurkana salaatulimaam ad ku tacalujine fiihi filmasjidi masjidka dhexdiisa ku tukanaad leedahay walxaal huwa macmuumku caalimun uu og yahay bisalaati salaati limaam imaamka salaadiisa ajzaa waa gudaya dayashadaas fiiri meeshaas hadalkaas macnihiisu waxay tahay haddii imaamka iyo ma'muumka ay masjidka ku wada jiraan haddii imaamka iyo ma'muumka ay masjidka iskula jiraan oo masjidkii gudihiisa ay ku wada jiraan haddii la helo labadan shardi salaadu u ansaxee inuu ku daydaa labadan shardi haddii la helo shardiga koowaad waa in ma'muumku salaada imaamka uu la soco karo oo uu ogyahy afar shay ayuu mid kula socdaa oo u caalimu ku yahy dhaqdhaqaaqa imaamka inuu uba jeedo imaamkii waa kow ma'muumiin u jeeda inuu u jeedo oo safkii gobol ka mida u jeedo waa labo inuu codka imaamka maqlaa waa saddex codkan imaam maqlima laakiin muballiqa codkiisu maqlaa waa afar afartu waa isku mid mar haddii ay masjid ku wada jiraan laba shardiya laga rabaa shardiga koowaad waa inuu caalim ku yahay salaada imaamka salaadda imaamku caalim ku yahay waa inuu la socdo wey dhaqdhaqaaqiisa afartaasuna mid kula socona shardigii kale waa kana maa muddo ayay u gudaydaa lam yataqadam uusan ma'muumku ka hormarin calayhi imaamka waa inuusan ka hormarin hormaridana hadday taagan yihiin ciribta laga fiirina waa inaan ciribtiisu ciribta imaamka ka horreyn jihadiisana uusan uga horreyn jihadiisa jihadiisa waa inuusan uga horreyn jihadiisa waa inuusan uga horreyn maxaa la soo reebayaa haddii safku mudawar yahay sida safka oo masjidka kacbadu ku yaalla safkiisu waa wareegsan yahi waa o oo kale waxaa dhacdaa imaamka in ma'muumiin badan uga dhow yihiin kacbada laakiin jihadiisa maahan jihada isaga hortiisa maahan safkii saas u soo wareegay mogta kuwa xagga ka soo horjeeda imaamkayba ka soo horjeedaan inay uga dhow yihiinaan dhacda kacbada waaba ka soo horjeedaan saasay wejiga imaamka ugu soo jeeda ilaa halka safku saas usoo soco saas u soco ilaa halkan uu soo istaago waa o marka kuwaas xagga ka xigaa oo jihada jihooyinka kale kacbada ka xigaa kacbada waa uga dhow yihiin qaarkood laakiin asaga dhabarkiisa safka ah isagaaba ka horeeya maba la saftaan marka jihadiisa waynuusan uga hormarin haddii la taagan yahan ciribtaa la fiiriya haddii la fadhiyana baridaa la fiiriya haddii la jiifana dhinacaa la fiiriya waa inuusan midii uun markaas loo yaalaba ka horrayn sidaasaa shardiga waa laba shardi marka waa inuu imaamka salaadiisa og yahay afartaa shay inuu mid ku ogaana iyo inuusan ka horrayn khalaas labadaa shardi haddii la helo sawaaun inqaacat isufuufu aw itasalat wa sawaaun xaala baynahumaa xaa'ilun am laa wa sawaaun jamacahumaa makaanun waaxidun am laa waa isku mid safku ha xidhiiru ha kala go'naado derbi ha u dhaxeeyo yuu u dhaxaynin hal meel ha joogeen yaysan joogin hal masjid hadday tahay wax dhibaato male khalaa salaadda waa iskugu xidhmeen sawaaun itasalat isufuufu baynahumaa aw inqaacat waa isku mid sufuuftu ha kala go'naado ama ha xidhiirto wa sawaaun xaala baynahumaa xaa'ilun am laa derbi ha u dhexeeyo derbigaanoo kale ha u dhexeeyo halkaasay iskaga tukanayan derbigaan u dhexeeyo amaya u dhaxayna wa sawaaun jamacahumaa makaanun am laa hal makaan ha wada joogin sida gudahanay ku wada jiraan iyo laba makaanay joogaan mid mid naaradu saaranya midna meeshaan dambe ku jira kulli waa isku mid mar hadday hal masaajid isla joogaan labadan shardiya loo fiirina wa ayu mawdicin meel kasta oo sallaa huwa shaqsigii ku tukado fiihi mawdica filmasjidi masaajidka dhexdiisa uu ku tukado ka bedelo raabitan xaal uu yahay midkii ku xiraya salaatahu salaadiisa bisalaati alimaami imaamka salaadiisa fiihi masjidka dhexdiisa imaamku ku tukana wal xaalna uu salaada ku xiraa huwa ma'muumku caalimun uu og yahay bisalaatihi salaati alimaam oo afar shay mid uu ku og yahay asagaaba u jeeda ama safka ayuu u jeeda oo imaamka u jeeda ama sawdka imaamku maqlaa ama sawdka muballiqa midtay raba ahaato waa ogya ajza'a waa u gudaa huwa iqtidaagaasu kudayashadaas waa u gudee maa mudday u guday lam yataqadam ma'muumku uusan ka hormarin calayhi imaamka wa in sallaa hadduu tukado huwa imaamkii u celi wain sallaa waa suurad kale marka taas waa laga gudbi wa in sallaa imaamkii hadduu ku tukado filmasjidi walma'muumu ma'muumkiina khaarijalmasjidi masjidka bannaankiisa qariiban xaal uu yahay ma'muumku mid u dhow minhu imaamka wal xaalna uu la tukado huwa ma'muumku caalimun uu og yahay bisalaatihi walaa xaa'ila wax kala teedaana hunaaka halkaas aysan ahaanin jaasa bannaan tanuna waa suurad kale saddex suuraa la suureeya labu noo suureey midii koobaad waxay ahayd imaamka iyo ma'muumku masjidkay iskula jireen tanuna waxay tahay imaamkiina masjidkuu ku jiraa ma'muumkiina masaajidka banaankiisuu jiraa imaamkii masaajidku ku dhex tukana ma'muumkiina bannaankuu jiraa salaadiiu ku xihana taas kow wuxuu wuxuu u shardiyey saddex shardi saddex shardi fiiriya wa in sallaa imaamku hadduu ku tukado filmasjidi masjidka walma'muumu ma'muumkiina khaarij almasjidi uu ku tukado qariiban xaaluu dhow yahay ma'muumku minhu imaamka u dhow yahay waa shardi waa inuu dhow yahay dhowaantaasna waxay yidhaahdeen saddex boqol oo dhudhun waa inuusan ka fogeyn saddex boqol oo dhudhun waa inuusan ka fogeyn dhowaantii intaasaa laga dhigay saddex boqol oo dhudhun waa inuusan ka fogeyn saddexda boqoloo dhudhunna waxaa laga bilaabaa masjidku meeshuu ku dhammaado ee imaamka laga soo bilaabima masaajidku meeshuu ku dhammaado alaga dhudhunka laga saara waa inuusan saddex boqoloo dhudhun masaafadu ka dheerayn waa shardi shardi labaad wa huwa ma'muumkuna caalimun uu og yahay bisalaatihi salaati imaam waa inuu og yahay afar shay midkood imaa bimushaahadatihi ow mushaahadati bacdi sufuuf ow samaaci sawti imaam aw samaaci sawti lmuballiq afartaas mid waa inuu ku ogya afar inuu mushaahado imaamka arkaa ama bacdu sufuufu arkaa ama sawdka imaamku maqlaa ama sawdka muballiqa shardigii saddexaad walaa xaa'ila hunaaka wax u dhaxeeyaan ma jiraan hadduu dhaqaaqo isagoon lexleexan uu imaamka utegi kara isagoon lexleexan uu imaamka utegi karaa tusaale halkan imaamka halkaan ku tukana albaaba halkaan ku taalo albaabkan meesha ku aadan taagany khalaas hadduu u baahdo imaamka inuu aado lexleexan ma isagoon qiblada ka leexan u tegi kara khalaas oo ugu xirmayd laakiin haddii mid istaago albaabka meesha ku aadan safkii waa dheeraado kuwa la safan midkaas albaabka ku aadan ayaga xaalkooda xuu noqona ilaa kuwaasu ayagu imaamta iyagoon leexan uma tegi karaan waxaa la leeyahay ayagu kan ah imaam camal u ah sidaas darteeda kan uma bannaan inay ka hormaraan midkan albaabka ku aadan oo hadduu dhaqaaqo imaamkii u tegi kara kaasaa kal imaami ah uma bannaana kaas inay ka hormaraan kaas mar hadday haystaan safkaas dheeroo dhan waa u ansaxe kuwa ka dambayna waa u ansaxe laakiin shaksigaana imaam camal u ah kanay fiirsana saddexaa shardi haddii la helo waa bannaanta suuraddii saddexaad uu ka tego ah labadu bannaanka marka iskula tukanayeen marka sharaxaynin dhigaa iyadana ka fiirsada wayajuusu waxaa u bannaan lilmusaafiri qofkii musaafirka ahaa oo safarkii gudagalay musaafir haddii lagu yidhi macnaheedu waxay tahay safarkiiuba bilaabay ma ahaan hadeeru qabanqaabsanah u diyaargarooba maaha safarkii hadeeru qabanqaabsanah u diyaargarooba maaha haddii lagu yidhi musaafir sida shaarixa uu ku yidhi almutalabisi bisafari waa qof safarkii gudagalay waa gudagalay waxaa loola jeedaa waaba ka baxayba deegaankii deegaankii waa ka baxay oo maalan hadduu ka safraayey magaalo magaalada dhismaheedii waa ka dhammaaday waa shardi magaalada dhismaheedii waa inuu ka dhammaaday duusan ka dhammaanoo dhismihii meesha uu joogo ilaa magaalada u ishaysto khalaas meesha ma gaabi karo weli waxaa la rabaa dhismahaas inuu ka dhammaado magaalada haddii derbi ku wareegsan waa inuu derbiga ka baxo haddaan derbi ku wareegsanayna dhismaheeda waa inuu ka dhammaado isagoon ka dhammaan weli ma qaada karo ruqaskii wayajuusu waxaa u bannaan lilmusaafiri qofka musaafirkaa qasru salaati salaaddii la gaabinteeda u bannaan salaaddii alrubaaciyata ee afarayda loo nisbeeyey afarta ragca loo nisbeeyey duhurka casirka iyo ceshaha saddexdaa salaadood uu gaabi karaa oo laba laba ragcuu ka tukana waa gaabina lama gaabiyo midda saddexda ragcaahoo maqribkaa lamana gaabiyo midii labada ragcaheed oo subaxa labadaas salaadood lama gaabiyo wayajuusu waxaa u bannaan lilmusaafiri qofkii musaafirka ahaa qasru salaati salaaddii la gaabinteeda salaaddii alrubaaciyati afarta loo nisbeeyey bikhamsi sharaa'ida shardiyaal shana ay ugu bannaan yahay shardiyaal shana uu ugu bannaan yahay qasriga gaabinta an yakuuna safaruhu fii kayri macsiyatin shardiga ugu horeeya alwal shardiga ugu horeeya an yakuuna safaruhu safarkiisu waa inuu noqdaa safaruhu musaafirka ama shaksiga u celi safarka qofka safrayo shaksiga shaqsigaasaa loo celina alawal shardiga ugu horeeya an yakuuna safaruhu shaksiga safarkiisu waa inuu noqdaa fii kayri macsiyatin macsiyo qayrkeed saddexaa soo gelayda waxaan macsi ahayn safar waajiba sida dayn qof ku leh inuu iska siiyuu rabaa ama xajkii u socda ama cumradii iyo safar sunnaa qaraaba xidhiirin ayuu u booqanaya qof qaraabadiisa ayuu soo booqana ama qofu ilaahay dartiis u jecel yahay oo muslima au soo booqana oo soo siyaarana iyo safarkii mubaaxa ahaa sida ganacsigii markuu safra saddexdaasaa soo gelayaan ganacsigii qofka u safraayey saddexaa soo gelayaan safar aan macsi ahayn waxaa soo gelaya safarkii waajibka ahaa ka qadaa'i deyni ka safari qadaa'i deyn waxaa soo gelaya safarkii sunnada ahaa ka safari sirati raxim waxaa soo gelaya safarkii mubaax ahaa ka safari tijaara saddexdaas waa u gaabina salaada markuu u safro saddexdaas waa gaabi karaa laakiin hadduu macaasi u safro isbaara inuu dhigtuu rabaa meelahan uu degan yahay isbaara lagama ogola meel fog inta tago inuu isbaara dhigtuu rabaa ama duulaan qabiilu ku jira dad muslima inuu soo laayuu rabaa markaas uma bannaana inuu salaada gaabiya waa ka xaaraan maxaa yeelay ruqso weeye gaabintu ruqsadana looma kaalmaysto macaasida sharcigu macaasida ma fududeeyo ruqsadan qofkaa wax loogu fududaynayo marka sharcigu macaasi fududaynma ma fududayna shardiga koowaad waa midkaas wahaani shardiga labeeyo an takuuna masaafatuhu sitata cashara farsaqan an takuuna waani shardiga labeeya an takuuna masaafatuhu safarka masaafadiisu waa inay noqotaa sittata cashara farsaqan macnaha ugu yaraan wey lix iyo toban farsaq lix iyo toban farsaq halkii farsaqna waa saddex mayl halka miilna waa afar kun oo tilaabo tilaabadiina waa saddex cag cagta saas marka loo dhigo haddana cag kale haddana cag kale saddexdaas cag a waxaa la yidhaahdaa hal khudwa hal tilaabo hal tilaabo saddex cag marka farsaqu waa saddex mayl halka maylna waa afar kun oo tilaabo tilaabadiina waa saddex cagood marka isku darkooda wuxuu noqonayaa afartan iyo sideed mil kilomitirkana culummadu waxay yidhaahdeen waa siddeetan iyo sagaal kilomitir sagaashan kilomitir oo dhowdhow wey siddeetan iyo sagaal kilomitir safarkii waa inuusan ka yaraan sidaas ayay shaaficiyadu yidhaahdeen hadduu ka badan yaha dee waaba ka sii fiican laakiin wax ka yar wey waxay diidayaan shardiga saddexaad marka wa an yakuuna mu'adiyan wa haali shardiga saddexeeya an yakuuna waa inuu ahaado ayilqaasiru qofka salaada gaabinaa mu'adiyan mid hadda gudanaya lisalaati salaad salaad alrubaaciyati ee afarta loo nisbeeyey waa inuu salaadii rubaaciyadeed hadda tukana hadda xaadirka oo addaa ay tahay maxaa meesha ka baxaya qadihii salaad hadda ka hor asagoo muqiim ah ka tagtay isagoo muqiim ah salaad ka tagtay asagoo safara hadduu qallaynayo ma gaabi karo waa inuu dhammaystira salaad hadda ka hor isagoo muqiim ah ka tagtay safar dhexdiisa hadduu ku qadaynayo ma gaabi karo ee midda safarka lagu gaabina waa midda addaha ah oo waktigeedii hadda la joogo laakiin mid safar uga tagtay hadduu safar ku qallaynayo addahay la midta middaan addaha ay la midta waa la gaabi karaa mid addaha ay la midta marka midda waktigeedu markaas taagan yahay ayuu gaabinaa iyo middii awal safar uga tagtay laakiin mid isagoo muqiima ka tagtay safarka dhexdiisa hadduu ku qallaynayo ma gaabi karo waa inuu dhammaystira markuu asagoo muqiima qallaynayaba siduu u dhammaystiraya taas ilaa muqiimay aheede ayadoo afar ragcah ayay dushiisa ku waajibtay taas marka shardigii saddexaad wuxuu noqda wa an yakuuna waa inuu shaksigii noqdo mu'adiyan mid gudanaya oo hadda gudanaya lisalaad salaad addaa qallihiyaa ku baxay muadiyan mid gudanaa lisalaati salaad arubaaciyati afar loo nisbeeyey wa an yanwiya waa shardiga afraad waraabic shardiga afreeya an yanwiya waa inuu niyeysto alqasra gaabinta maca alixraami xirashada la jirkeeda marka uu salaada xirana allaahu akbar markuu leeyahay markaas waa inuu niyeysto inuu gaabiyo laba ragca tukado inama alacmaalu biniya qofku wuxuu niyeystuu leeyay markuu salaada xirana waa inuu qalbiga gelsho inuu laba tukana laba inuu tukana laba rag shardiga shanaad wa anlaa ya'tama waalkhaamis shardiga shaneeya anlaa ya'tama waa inuusan ku dayan bimuqiimin mid negi bimuqiiminta waxaa ka fiicneed inuu yidhaha bimutimin mid salaada dhammaystira saasaa ka fiicneed saasaa ka fiicneed saasayna yidhahdaa baajurigu sharaxa laftirkiisu waa awilayahoo bimuqiiminta ey biman yusallii salaatan taamatan liyashmala almusaafira almutima wuxuu yidhi waxaa laleeyahay yuu qof salaada dhammaystira waa inuusan ku xidhan saasaa lagu awilaa wey si uu u soo galo xataa musaafir dhammaystira shardiga shanaad wuxuu yahay waa inuusan ku xidhan imaam salaada dhammaystira weliba salaada yuu ku xidhan marka lagu leeyahay jus salaadiisa ka mida wa inuusan ku xidhin maalan adiga musaafiraad musaafiraad tahay duhuraana la joogaa ataxiyaadkii dambaad ku soo gaartay qof salaada dhammaystira ama waa musaafir salaada dhammaystira ama waa muqiim waa ku xidhatay waa istaagtay afar ragca waajib kuwa hal jus oo salaadaada ka mid a haddaad ku xidhato khalaas inaad dhammaystirtaa waajib kuwa in dhammaystirto a waajib kuwa hadaad waxbara diiddo wax la yaab laha kaa imaana oon wax muslimo ku hadlay la arg hadda ka horaan mar safarna markaasaan masaajid dad muqiimiinoo ku tukanayaan ku xihan duhuray ahayd markii laba ragco la maraa aa wadaad iska goosta wadaad mufasir ahaa tafsiirka akri jiray asalaamu calaykum raxmat ullah asalamu calaykum raxmatullah salaaddii baan ka baxaan weydii markaasaa waxaan ku yidhi maxaa dhacayood salaadda u goosatay laba ragco markii la maraayey maxaad u goosatay markaasuu wuxuu yidhi laba ragco aniga waajib igu aheedoo haddee labadaydii ragcaan anugu waa tukaday laba ragcaana waajib alla iiga dhig musaafiraan ahay anugu markaasaan idhi fiqigu wuxuu dhigaa fiqigu wuxuu dhigaa haddii aad ku xidhato qof salaada dhammaystiraaya waa inaad dhammaystirto markaasuu yidhi fiqi waa war nime ama diin kala hayda fiqi waa war nime aniga waa ijtihaadan waa ku dari waliba taasa iga naxdin badneed anigu waa ijtihaaday uu yidhi hadda ijtihaad ehel uma tiide maya wuxuu yidhi war nin iigu kaadiya amaad unahaydaa daliil anna hadda markaas daliil ma hayn laakiin kutubta fiqigan ku ogaa sidaan arrintii laakiin waa aadan ii kululaydoo daliilki inaan raadi waxaan is idhi kolleyba wadaadadii kutubtan alifo fiqiga iyo wadaadkan hadda ijtihaadaya kuwii horaa roonaa meel duur oo baadiyaana waa too kitaab ma yaallo meesha duur baadiyaon kitaab oolin waa bal ilaahay awooddiis anoo geed hoos harsanaya geed aan wadaad kitaab yar saahaya aan ka qaaday markaasaan fiiriiriy markaasa waxaa ku taalla cabdulahi bn cabaaso la weydiina maa baalu musaafir ida tama bimuqiimin atama maxay aheed musaafir xaalkiis hadduu salaada ku xirto mid dhammaystiraa waa dhammaystiraa haddii kalena waa gaabiyaa markaasuu yihi sunatu abilqaasim waa sunadii nabi maxamed sal allahu alay wasalam suun yaroo jeeb lahan watay inta warqad yar ku qortaan suunkii ku xirta afar bilood kadibaan magaaladii ku soo laabtay wadaadkii mufasirkan u keen waa kanaan sunadii nabi maxamed u waana xadiid saxiix mucaanid maahayna waa qaatay laakiin waxaan ka naxay macnaha waa ijtihaadaydaan aad uga naxay ijtihaad yaa ehel u ah qofka ijtihaada waxay ahan culummadu qofka markuu ijtihaado hadduu gafo halka ajar leh hadduu asiibadan laba ajar leh hadduu gafana halka ajar leh waa qof asbaabtuu ku ijtihaadi lahaa haysta oo adawaadku ku ijtihaadi lahaysta aayaatulaxkaamkii yaqaana axaadiiulaxkaam yaqaana usuulu fiqigii yaqaana luqadii naxwe iyo sarfi u yaqaana axaadiistii dacfiga iyo sixada kale fahmi kara asbaabta ijtihaad qof haysta laakiin qofaan haysan hadduu ijtihaado asiibo dembiga loo qora xadiisayna u keeneen culummadu kun sano ka hor aimadu saas dhihi jireen hadduu intaa ijtihaado asiiba dembi loo qora iskadaa markuu gafee maxaa yeelay waa juro iyo dhiiranaan uu diinka alle kula tilaabsaday hadduu asiibo xataa fiiri adiga hadda adoo xagga u sii jeeda haddaad dhaga xagga u tuurto oo uu kuugu dhaco gaal oo u dilo alla shiishibad miya ma ruma maya run maa adiga xaad shiishta intaadba u jeeday ha dhagaxaad inta u tuurto gaalu meel fadhiyo iskaga fadhiista ha aniga horiyo gadaal oo iskugu kaymid waa beenta ha waa lagu wada fahmaa soo maaha marka waxay tahay qofka waxayna culummadu ijtihaada isagoon asbaabta ijtihaadka haysan waa qof saasa isaga diinkii iskaga dhiirabay waa ugu beeganta waa ugu soo aaday maaha isaga maa yaqaan meel laga xigo xaqu meelu ka xiga ma yaqaan ee un hadalu inta iska yiriya xaqa ku aad sidaas darteeda xadiiska waxayna u darishadeen oo waxaad arki kartaa abu sulaymaan alkhadaabi markuu sharxa alqudaatu alaaatun xadiidka nebigu yidhi sal allahu calay wasalam qaadiyaalku waa saddex inaani fi naar wa waaxidun fi ljanna labada midka jannada oo gelaya nabigu wuxuu yidhi waa rajulu carafa alxaqa waqada bihi waa qof xaqa yaqaan kuna xukmiyey labada kale maxay yihiin mid waxa weeyaan rajulun carafa alxaqa wajaara waa qof xaq inta garta isagoo og ka leexday markuu dadka kale xukminaya kan labaad muxuu yahay waa qof jahli dadka ku kale xukmiyey nabigu ma kala qaadin inuu asiibo iyo inuu gafo naaru leeyahay qaadigaas markaasaa la yidhi midkan oo jahliga ah maxay naarta ku mutay markaasuu yidhi xaqiisu wuxuu ahaa inuusan wax kala xukmin isagoon wax garan marka ha asiibo ha gafo qofka jaahilkaa ee xugun shareecada ka hadla wa acdamu dunuub cind allah dembi ilaahay laga galo dembiga ugu weyn waa in diinta laga hadlo iyadoon aqoon loo lahayn marka ijtihaad adoon ehel u ahayn haddaad tira waa ijtihaaday waa inaad ogaataa dembi ilaahay laga galo kii ugu weynaa aad ku dhiiratay ogow marka waa inuusan salaada ku xidhan qof dhammaystiraaya ama qofkaasu musaafir ha ahaado ama qofkaasu muqiim ha ahaado waa isku mid walaa ya'tana waa inuusan ku dayan oo salaada ku xidhan bimuqiimin ey bimutimin saasaa ka fiican mid salaada dhammaystira ama muqiim ha ahaado ama musaafir ha ahaado haddiiba aad ku xidhato juz salaadaada ka mid ah waa waajib inaad dhammaystirtaa wayajuusu waxaa u bannaan lilmusaafiri qofkii musaafirka ahaa an yajmaca inuu jamciyo bayna aduhri duhurka iyo walcasri casirka fii waqti ayihimaa labadooda mid alla midkii waqtigiisa shaa u doono duhurka iyo casirka musaafirka waxaa u bannaan inuu jamciyo labada waqti midku doono midku doono waxaa looga jeeda waqtigii duhurka iyo waqtiga casirka macnaha hadduu doono jamcu taqdiimu samayna oo waqtigii duhurka uu isku tukanaya duhurkii iyo casirkii hadduu doonana jamcu taakhiiru samaynaa oo waqtiga duhurkuu dib u dhigaa duhurkii casirka marka la gaaro uu labadii salaad isku tukana waa noocaas wa bayna almaqribi waalcishaa'i maqribka iyo ceshaha inuu jamciyo ayaa u sugnaaday fii waqti ayihimaa shaaca labadooda mid alla midkii waqtigiisa uu doono labadooda iyadana waa sidiioo kale jamcu taqdiim waqtiga maqribka uu maqribkii iyo ceshihii isku tukana waa jamcu taqdiim horuu hormariyey hadduu rabana jamcu taakhiir waqtiga ceshaha uu isku tukanaho waqtiga maqribka iyadoo la joogo uu niyeysanaa maqribka inuu dib u dhigay markaasuu marka cesho la gaaru isku tukana labadoodii laakiin shuruuday leeyihi haraxaynidhiga sharaxa fiiriya fii waqti ayihimaa shaaca markuu yidhi fiiriya sharaxa inin dhigaa saddex shardiyuu leeyahay jamcu taqdiimka jamcu taakhiirkuna hal shardi sharaxuna intaba inin dhiga wa shuruudu jamci taqdiim alaaatun marka aad hor marinaydo labadii salaadood midii dembeyday markaad hor marinaydo saddex shardiya la yska rabaa alwalu an yabda'a biduuri shardiga ugu horeeya waa in qofku duhurka bilaabo duhurka waa inuu bilaabo qabla alcasr labada salaadood midda waqtigeeda la joogo lianna alwaqta liduhri waalcasru taabicun taabicuna matbuuca kama hormaro marka waktiga duurka iskale soo maahan waa inuu duurka hormariyo hadduu casirka hormariyo ma ansaxayo waa shardi haddii maqrib iyo ay tahay ceshana waa inuu maqribka hormariyo hadday jamcu taqdiim tahay maqribka waa inuu hormariyo hadduu isdabamarsiiyo khalaas oo casirka bilaaba duurka ka hor ma ansaxaydo waa inuu soo celiya haddana shardiga labaad niyatuljamci awala salaad waa inuu niyeystaa inuu labada salaadood jamcinaayo labada salaadood inuu jamcinaa waa inuu niyeystaa salaada hore markuu xirto laga bilaabo ilaa uu ka baxayo waa waqti dheeru haysta salaada hore markuu allahu akbar yidhaah laga bilaabo ilaa asalaam calaykum uu leeyahay intaas waa inuu qalbiga geliya tii kale inuu ku daro tii kale inuu ku soo daro waa shardiga labaad shardiga saddexaad almuwaalaatu baynahumaa waa inuu xidhiiriyo bayna aluulaa waathaaniya labada salaadood waa inuu xidhiiriyo macnaha wakti dheer waa inuusan udhexayn xataa lama sunnaysto sunno ma dhexgelinayo wakti dheer waa inuusan udhexayn markuu midda hore ka baxo aqin unbaa udhexeeya inta la istaagaa midda kale loo aqima salaada hore waana la adimay waana la aqima midda labaad marka loo istaagaya waa la aqima wakti marka waxay yidhahdeen culummadu wakti dheer lama ogolo wax yaroo un safka la sinsimo la aqimo un laba rag oo fudud inta la tukado ay ku qadareen culummadu wakti la-eg marka waktigu waa inuusan dheeraan sunno looma dhex mariyo sunnooyinka waa laga dabamarina labadaba saddexaa shardiyaa la rabaa waa haddii jamcu taqdiim ay tahay jamcu taakhiirka hadday tahay hal shardi weeye shardigaas waa maxee niyatu taakhiir waa inuu niyeystaa salaada hore marka uu joogo oo uu rabo inuu dib u dhigo waa inuu niyeysto salaadan inuu wakhtiga soo socdo tukan doono maalan duhuruu jooga wuxuu rabaa duhurkan iyo casirka inuu hadhow isku tukado waxaa la rabaa inuu qalbiga geliyo inuu salaadii dib u dhigay haddii kale waxay isku mid noqonayaan qofkii salaada ka tegay asaga ila waa inuu hadduusan haddana samayn uusanna go-aansan inuu dib u dhigo ee kii salaada ka tegay uu lamid yahay soo maa wuxuu uga duwan yahy si uu uga duunaado qof salaaddii ka tegey hadduu dib u dhigaa waa inuu niyeystaa taakhiir intaan waktiga hore tegin waxaa la rabaa weliba iyadoo tii hore waktigeeda uu ka haray wakti lagu tukan karo salaadaas maalan duura dib u dhige afar ragca wakti lagu tukan karo iyadoo ka haray waa inaad niyeysato inaad dib u dhigto khalaas marka jamcu taakhiir la gaaro labada kaad rabtaad hormari kartaa tartiibtu waajib maaha tartiibtu waajib maaha laakiin waa sunno tartiibtu muwaalaadku waajib maaha laakiin waa sunno muwaalaadku hadha waajib maaha wayajuusu waxaa u bannaan lilxaadiri qofka muqiimka oo aan musaafirka ahayn qofka muqiimkaa oo musaafirka ahayn filmadari fa bisababilmadari roob sababtiis waxaa u bannaan an yajmaca inuu jamciyo baynahumaa labadii salaadood fii waqti uulaa midda horeyda waqtigeeda uuladaasoo minhuma labadooda ka mida haddii qofkii muqiim iska yuusan musaafiran roob uu jiro oo salaadii markii midda hore la tukanayo roobkii waa da-a midii dambe markii ay waqtigeedii la gelayena roobkii weli waa socdaa roobkuna waa roob korka kaa qoy kara haddaad dhulka ku istaagtana kabta kaa qoynaya roobkaas hadduu jiro khalaas korkiina waa kaa qoy karaa kaftana waa kaa qoy karaa roobkaas hadduu jiro jamcu taqdiimaa la ogolaya jamcu takhiir maya duurkiya la joogaa waa laysku daraa duur iyo casr haddii maqrib la joogana maqrib iyo cesh laakiin gadaal looma dhigo wallah subxaana wa tacala aclam wsala allah wslam wbaaraka cala nabiyina mxamed